Garoonka kubadda cagta Buule Xabli ayaa galabta laga daafuray tartanka kubadda cagta ah oo ay ka qaybgalayaan toban kooxood oo matalaya macalimiinta goobaha waxbarashada ee ku yaala magaalada beledweyne iyadoo daafurka tartankaana ay ka qayb galeen gudoomiyaha dhalinyarada hirshabelle gudoomiyaha kubadda cagta degmada beledweyne ismaaciil cali xasan siidaani xogeeyaha kubadda cagta gobolka hiiraan xasan xuseen yaxye macalinka xulka kubadda cagta degmada beledweyne cabdifataax maxamed cismaan jarjar macalimiin iyo dhalinyaro tartankan ayaa lagu daafurayay macalimiinta iskuulada hiiraan integrated iyo rawdatul iimaan waxaayna guusha raacday macalimiinta dugsiga hiiraan oo ku badiyey goolkulaadyo saddex iyo laba ah gudoomiyaha kubadda cagta degmada beledweyne ismaaciil cali xasan siidaani xogeeyaha kubadda cagta gobolka hiiraan xasan xuseen yaxye ayaa si wadajir ah ugu warbixiyey ujeedka loo qabtay tartankan tartankan ujeedadiisa wuxuu yahay maadaama tartamo badan magaalada laga qabtay oo laga hirgeliyey kan waxaan kaga mid dhignay oo qayb ka ahaa tartamadaas inaan ku qabanno gobolka xaggii macalimiintii inaan micnaha abdullaahi kuronya aan aan sameyno maadaama tartankan uu yahay isdhexgal bulsho
waayahay muhiimadda uu tartankan u leeyahay macalimiinta maxaa ka mid ah wallaahi horta tartanka sidiisaba macnaha qaacida uu leeyahay marka banooni la dheelaayo banooniga sidiisaba waa isdhexgal bulsho hadda macalimiinta maadaama inta badan ay maadaama ay yihiin macalimiin isyaqaano haddana waxaa jirin macalimiin isnaqaanna macquul marka macalimiintu inta badan oo isla dheelaayo waxaa waaye waa inay isbartaan oo macalimiintii gobolka iyo aad isu barta saas darteed macnaha aan insha allah
maxaa ka rajaynaysaa tartankan wallaahi inuu si wanaagsan uu ku bilaawdo insha allah uu nagu bilaawdo inuu si wanaagsan uu nagu dhammaado duulaana gaarsa insha allah waxaan aad ugu faraxsanayna galabta halkaan ka daafurnay tartankii iskuullada macalimiinta ugu talagalnay degmada beledweyne annagoo tartamo fara badan qabanay ayaa markaana waxaan gacan siinaynaa macalimiintii oo in badan aan dhahaynin tartan ayaa idiin qabanaynaa galabta halkaan uu ka daafurmay ujeeddada aan ugu danleyna waxaa waaye in aan aragno macalimiinta ijaasada keliya xirfad maana xirfadda kaleo ku duugan inaan tusno dadka maaragtay degmada beledweyne ku sugan waxaad dareemaysaa hadda meeshaan garoonkan maanta aad loo soo buux daafiyey oo dad aanan la aqoono oo walqamiis iska watay xirfadooda meesha lagu arkay waxaan aad u bogaadinayaa radio beerlo had iyo jeer u taagan isboortiska degmada beledweyne hadafkeena wuxuu yahay inaa iroole iyo saqiir inay kubaddaas ku wada tartamaan degmada beledweyne muhiimadda aan ka leenayn waxaa waaye in magaaladan nabadeeda iyo bilicdeeda iyo horumarkeeda iyo maaragtay isboortiskeeda kaalinta ugu weyn waayo nabad haddaa maqashid waa dhalinyaro colaad haddaa maqashidna dhalinyaray ka timaadaan waxaa ka qayb galaya toban iskuul oo maarata iskuullada ka dhisan degmada beledweyne iskuullo intaas ka badan ayaa degmada ka dhisan laakiin tobankaas iskuul ayaan soo xulanay aan u aragnay inaan tartankan maadaama uu yahay sanadka ugu horreeya aan qabanayno inaan tobankaas u qabanno maanta halkan waxaad dareemaysaa inay ku hartay rawdatul iimaan wareegga ugu horreeya u soo baxay iskuul hiiraan labada tiimna waxaan leenahay macalimiintooda aad u mahadsantihiin hambalyo waxaana rajaynaynaa insha allah tartankan inuu xamaasadda iyo quruxda uu leeyahay si lamid inaan maanta finaalka iskugu imaan doono aad u mahadsantihiin radio beerula qaar ka mid ah macalimiinta loo qabtay tartankan ayaa ka mahad celiyey iyagoo sheegay inay ku faraxsan yihiin maanta waxaa noo furmayey tartanka macalimiinta iskuullada runtii muhiimad aad u fiican uu leeyahay tartanka macalimiinta waa dhiirigelin waa energy waa aalimiinta ee macalinka fircooni oo ka helayo waana wax lagu farxo marba haddii ardayda tartan loo qabto macalimiintana inay tartan loo qabto runtii waa fursad qaali ah marka waxaan rajeynaa insha allah macalimiinta inay ciyaar wanaag kubad qurxan soo bandhigi doonaan insha allah sidoo kale waxaan iskuullada aan ugu digayaa inay ardayda aysan kusoo darin oo keliya macalin leh meeshaas oo ka cayaaro tartankan waxaa loogu tiragalay arday looguma tiragelin macalimiinta loogu tiragalay marka macalin walba waxaan ka rajeynaa insha allah ama maamulka inuu usoo diyaargaroobaan hadduu ilaahay raalli ka noqdo sheekh maxamed cabdi iskuul hiiraan waa iskuul magac iyo mansab dad ku dhex leh inaan matelnana maanta macalimiinteeda u ahayn oo sharafteeda ilaalinaynay guushaana waxaa noo ahayd berbilaaw wallow ee rigooro tagnay rigooro xataa inaan tagnay ma rabin laakiin way qorneed insha allah kulamada dambe waxaan rajaynaynaa sidaanay si ka diyaarsan inaan usoo diyaargarowno doolaydu anigoo magacayga ah shafiic ibraahim cabdi ahna tababaraha iskuolka iran integrated primary and secondary school alxamdulilah maanta waa guulaysanay waxaan u maana waxay aadba inaan guulaysano ma fahanti insha allah kolley waxaan rajaynaa kulamada dambe soo socda inaan guulaysano sidaas si lamid ah waxaan rajaynaa inaan koobka ilaa iyo finaalka inaan tagno koobkan aan ku guulaysano tartankan ayaa ah kii ugu horreeya oo loo qabto macalimiinta goobaha waxbarashada beledweyne waxaana uu door ka qaadan doonaa isdhexgalka bulshada